bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idilaaantiina qaybta hawada ay naga dhagaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka samuwade radio markabley waa habeennimo jimcaha sabti ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun iyo labaatan barnaamijka samuwade caawa waxaan ku soo qaadanaynaa kooxda shabaab waxaa dhowaan laga fashiliyey qalabka ay ka samaysan jireen qaraxyada kaasi oo ku soo dhex qariyeen alaab ganacsi oo ka soo degtay dekedda magaalada muqdisho haddaba maxay diinta islaamka ka qabtaa in dad sheeganaya in ay matalayaan shareecada islaamka ay haddana sameeyaan khiyaano noocaasi ah barnaamijka samuwade caawo waxaa marti iigu ah guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere sheekh ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya sheekh cabdiraxmaan maxamed amiin alansaari barnaamijka waxaa si toos ah ugala socotaan radio markabley f m siddeetan iyo sideed dibic sideed baar dheere iyadoo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto shanalka youtube-keenna samuwade show ama barta facebooka samuwade dodso inta barnaamijkan uu hawada ku jiro waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisa uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info at samuwade dodso barnaamijka waxaa caawa ila socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa qadar maxamed siraad filibiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray maxamed eeq cabdi cali alfa waa mar kale iyo barnaamijkii samwade ee radio markabley wahagaag barnaamijka waxaan ku bilaabayaa sheekh ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere sheekh ibraahim waa maqlaysay waan idinkaga mahadcelinaya adiga iyo sheekh ibrsheekh cabdiraxmaanba sida aad maqlaysay kooxda shabaab waxaa dhowaan la fashiliyey qalab ay ka samayn jireen qaraxyada kaasi oo ay ku soo dhex qariyeen alaab ganacsi oo ka soo degtay dekedda magaalada muqdisho haddaba maxay diinta islaamka ka qabtaa in dad sheeganaya in ay matalayaan shareecada islaamka ay haddana sameeyaan khiyaano noocaasi ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd horta dhammaan waa idin salaamayaa bahda ee idaacadda markabley iyo ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhan waan salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu salaanta kadib su-aashaada jawaabteeda waa su-aashaas horta waa mid aada u wanaagsan oo xilligeeda hadda ku beegan oo mar walba in laisweydiiba u baahan maxaa yeelay xilligeedaa taagan wax walbana marka waxay leeyihiin xilli walaal horta arrimaha nimankan hadda khawaarijta ama nimankan hadda al-shabaab ka ah magacan hadda shabaab ka ah waa laga wen yahay curud ma ahan waa magac macnaha dambo nimankan taariikh ahaan markii diinta islaamka laga fiiriyay intayna weli diinta ay soo ifbixin iyo xilliga ay imaadeen iyo taariikh ahaan xilliga ay soomaaliya imaadeen iyo siday markaa isu bedelayeen iyo xarakaadkooda siduu u soconayay waa shay asiili ah oo macnaha waxaa weye asal ahoo qoran waa shay luqadihiisa le waa shay dowladihiisa le waa shay garaantiisa le waa shay macnaha heer jaamacadeed ah waa shay heer dowladeed ah waa shay marka aan la dhihi karin maanta markaa nimankaa shabaabka keliya aan lagu koobi karin balse arrinta caam iyo khaas ay leedahay arrinta hadda maanta soomaaliya hadda dhibaatada haysato oo hadda nimankaa shabaabka ah ilahay aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay in allaha laa yuqayiru maa biqawmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim qoon ilaahay ma dooriya ilaa ayaga isdooriyaan arrintan marka ilahay inuu nagu sallado waxaan leenahay waa abuur annaga aan tabcanay waa arrim annaga aan keennay waa arrin markaa ummadda marka iyada isdooreysay markaa kusoo ifbaxay ilahay nagu salladay subxaanahu wa tacaala waxaan ognahay marka diinta islaamka in badan macnaha la layaco waxyaabo badan oo dhaqanka diinta islaamka aanan ahayn markaa ay dadkii kasoo ifbaxdo ilaahay markaa wuxuu kugu salladaya abaartu kugu salladi diintii markaa aad ictimaad u ahayd ama aad haysatood ilaahay ku caabudaysaa macnaha lagaaga soo lagaa soo geli marka wax badanaa lagugu salladaya waad og tahay hadda soomaaliya oo kale waxaa soo maray magacyo aad u fara badan oo kala gedisan kow ikhwaanulmuslimiin nima la baxay ikhwaanulmuslimiin anigu xilligii hadda ay soo ifbaxayeen xitaa nin yar ayaan ahaa oo waan yara aadam u yaraa dowladda soomaaliya hore waa dhisnayd magacaas ikhwaanulmuslimiinka markii hadda uu soo ifbaxayay ikhwaanulmuslimiinkii soomaaliyeed iyo muslimiintuna waa joogaan magacaasaa soo ifbaxay magacaa asaga marka firqooyin fara badan ayuu markaa noqday waxaa ka dambeeyey magacii ahaa alitixaad alitixaad oo magacyo badan ay kasii horreeyeen oo salafiin iyo kadaa ay kasii horreeyeen magacii litixaad waa isgedey oo maxaakiimulislaamiya isu bedelay oo asagana magacyo fara badan oo midow ah markaas ay ku midoobeen oo nimankaas xagga ah waxaa ka dambeeyey nimankaa la yidhahdo al-shabaab taasay dhaleen dhammaanna marka qoladan hadda soomaaliya timid oo sidaa hadda isu bedelaysa gareen xidhan oo lasoo diray oo laga soo diray dhulka sida hadda sacuudiga marka xaggaa laga soo diray oo ka soo dhashay najidi iyo halkaa ciraaq ka soo dhashay ahayn takfiirulmuslimiin baa loo soo dirayay nimankan si ahaanna waxay salka ku hayaan in lagu dhibaateeyo diinta islaamka waxaa arrimahan aad iyo aad macnaha waxaa weye u fangareeya nimankan macnaha kiristaanka ah nimankan masiixiga aad macnaha u qarash gareeya arrimahaas waa arrimaha dacwadooda yay ka mid tahay si walba ha noqota marka sida khaaska ah oo hadda anaga marka na haysato oo nimankan hadda al-shabaab ee dhowr iyo tobanka sano macnaha soomaaliya gacanta ku hayo oo dadka muslimiinta dhibaya iyo arrinta hadda marka aad leedahay waxaa weye arrintaas maxay diinta islaamka ka qabtaa qofka haddii aad ogtahay asal ahaantiisa iyo waxay diinta ay ka tiri iyo meesha uu faraca ka yahay aad kuma dhibaayo qofka waxaad og tahay nimankan ayagana dadku ay la dagaalamayaan waana lala dagaalamayaan caalamulislaama la dagaalamayay caalamka kale oo gaal islaamaa la dagaalamayay soomaaliya yaa la dagaalamaysa iyo ciidamada joogo marka waxaad og tahay nimankan marka dagaalka hadda ay wadaan oo hadda dadka ay ku wadaan haddii hadda maanta ayaga hadafka ay wadaan oo systemkooda maanta uu oga hirgalaa soomaaliya saddex beri islam islama noolaan karaan yakfuru bacduhum bibacdin waay barkood barka lagu kufrinaya nimankaan nabad inay ku noolaadaan caalamka laguma talagelin inay nabad ku noolaadaan caalamka laguma talagelin haddaan fiirina marka xadiidkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkan horta ka mid yihiin marka koowaad oo fitanta caalamka ka mid yihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam nimankaan ayagoonba soo bixin oon soo dhalanin oon la arkin yuu xadiidkan rasuulka sala allahu calayh wasalam tilmaamay oo uu leeyahay zamanka ayaa dhowaaday camalkii ayaa nusqaamay camalkii saalixaha ayaa nusqaamay saasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka abaa hureyra warinaya waxaa la riday bakhaylnimada iyo dhibaatada macnaha la soo riday oo la keenay oo dadka macnaha qalbigiisa lagu riday fitanta ayaa daahirtay wayaksuru lhad marka harjiga iyo qatliga macnaha waxaa weeye macnaha batay xadiidka marka tilmaanta uu tilmaamaya rasuulka sala allahu alayh wasalam xilligii marka dhibkaas ma uusan jirin laakiinse mid soo ifbaxayo oo ku soo ifbaxaya asxaabtii iyo taabiciintii ilaa hadda yowmina haada saasuu ahaa xadiidkaas xadiidkan kale oo rasuulka sala allahu alayh wasalam abaabakrata uu warinayay isagana wuxuu leeyahay fitan ayaa ahaan doonta fitantaasoo marka camiimi doonta muslimiintuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qofka fadhii qofka taagan uu ku khayr badnaan doonaa buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qofka taagan midka socda ayuu ka khayr badnaan doonaa buu yidhi qofka socda qofka orda ayuu ka khayr badnaan doonaa buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam arrintaas haddii ay dhacdo faman kaanat lahu ibilun falyaxaq bihaa arrintaas hadday dhacdo oo dhibaatadaas iyo fitantaas ay dhacdo waxyaabaha hadda aan ku dhex noolin oo kale weeye qofka geeliisa iyo arigiisa iyo loodiisa iyo beertiisa ha haleelu yiri haddii waa la weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii ninka beer uusan lahayn geel uusan lahayn ari uusan lahayn muxuu samayn karaa wuxuu u qasdayaa buu yidhi seeftiisa seeftiisa wuu u qasdayaa dhagaxuu la dul tegayaa afka ha ka riiquu yidhi waa la sii weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markaa saxaabigaas haddii inta lii qasbo oo kooxihii dagaalamaya koox ka mid ah ay qasabto dagaalka gelis oo nin uu ii qasto oo seef igu dhufto oo ama macnaha leeb ama falaar igu dhufto xaalkayga see noqonayaa buu yidhi nabi allow kaasaa wuxuu yidhi dembigiisi iyo dembigaadiba isagaa la noqday fahuwa fi naar buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaa marka hadda maanta jira nimankaan laba macnaan marka rabaa inaan hadda ku aadiy sida aad adiga hadda markaa aad iga iisoo jeediso oo ah nimankaan soo geliyey qaraxa ummadda muslimiinta diinna ku nasab sheeganaya xaalkooda seeyi marka waxaan rabaa nimankan tilmaamo ayuu rasuulka bixiyey sala allahu calayhi wasalam haddii tilmaamahaas nimankii ay ka muuqanayso tilmaamaha nabiga uu sheegay sala allahu calayhi wasalam haddii ay ka muuqanayso waa nimanka nabiga uu sheegay sala allahu calayhi wasalam halala dagaalamo yidhi waana lala dagaalami kamana awood badnaan karaan ummadda islaamka iyo dadka macnaha muslimiinta kama kama awood badnaan karaan wuxuu ku sheegay nabiga sala allahu calayh wasalam marka koowaad horta qur-aanka way akhriyaan in badanoo nabiga kusoo celceliyay riwaayadaha way kala gedisan yihiin qur-aanka way akriyaanuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam haddana xalaaqiyadooda halkaa macnaha dhuunta qur-aanka ma gudbaayo uu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waa kow horta qur-aanka way akhriyaan yakhrujuuna min addiini kamaa yakhruju sahmu min arramiyati yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam diinta way ka baxayaan sidii macnaha leebka macnaha qaansada oo oga baxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waa calaamada koobaad waay calaamadda labaad wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qowmun weye yuxsinuuna alqiila hadalka dhihitaanka hadalka dhihitaanka way ku fiican yihiin qaala allahu tacaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wajaahiduu fi llahi biamwaalikum waanfusikum yuxsinuuna alqiilu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam wayusii'uuna alficla ficilkana way xumeeyaan buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam ummadda hadda muslimiinta ay laynayaan xaggee fasaxaysa qof laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuululah yidhi iska daa baatinka ee dhaahiran ba u yidhi meesha lagu dili kara xaggee waay diinta islaamka meel ay tilmaamaysa raadku male diinta islaamka maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam markii kufaartii ama mushrikiintii reer quraysheed maka markuu ka cararay wuxuu tagay meesha la yidhaahdaa madiina madiina yaa loogu tagay nimankii yahuudda ahaa oo bani qurayda iyo bani nadiir iyo qaynuqaac saddexdaa jifo lafood ahaa oo kala raacsanaa reer aws iyo reer khasar nimankaasuu nabiga u tagay sala allahu calayh wasalam dadkii marka waxay noqdeen dad muslimiin ah dad munaafiqiin ah dad yahuud ah saddexdaas ay noqdeen yahuuddii waa la yaqaano oo nabiga ay dhegreysay salawaatullahi wasalaamu calayhi muslimiintina waa la yaqaanay xalaash ahayd oo macnaha nabiga raacday iyo asxaabtii waxaa ka mid ah oo saddexeeyey munaafiqiintii ra-iisulmunaafiqiin uu madaxdu ahaa cabdullahi ibnu ubay ibnu salol kaasaa madax uu ahaa ninkaa marka si toosaa diinta islaamka marka ay ugu degeysay oo loolahaa waa munaafiq waa munaafiq waa munaafiq uu nabiga ulahaa sala allahu calayhi wasalam waxaad ogtihiin waa ninka yidhi la yukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin waa ninka yidhi la yukhrijanna alacaz madiina hadda ku laabano midka sharaftale wuxuu saari doonaa midka ardalka oo macnaha nabiga uu kula jeegay sala allahu calayhi wasalam ya markaa cizada asagaa isku tilmaamay waa cabdullahi ibnu ubay ibnu salool oo markaas laa ilaha illa allah maxamed rasuululah afka ka ka dhahaya ardalna wuxuu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi nabiga ilahi uu ku tilmaamay maca dalika iyadoo sidaas haddana loo ogyahay nabiga lamuusan dagaalamin salawaatullahi wasalaamu calayhi farhu ka qaaday ayagoo intaasoo boqolaal ah xaaladda marka sidaa ah waxaad arkaysaa marka qof dukaan joogo oo la leeyahay qofkaa dowladda yaad wax ka gadatay qofkaan dowladdaad wax ka gadatay lacallaba kiilo sunkaraad ka gadatay maxaa kiilo sunkarta ninkaa oga gadatay dowladda maxaa ninkaa macnaha shaha oga gadatay gabadhaas war aniga lacag laan ay haysata duruuf ay haysatay dhib ay haysata mar dambaad ku noqota danahaada adaa og waa gabar koob shaha gadanaysa waa wiil macnaha kiilo sunkor gadanaye waa odasheedba macnaha rooti roodhi gadanaye ay dadka marka waxaa weeye xaggee diidaysa qofka gaalka in lala mucaamaloodo xaggee diidaysa dadka muslimiinta mucaamaladooda macnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam sidai axaadiista ay qorayso waxa uu godka galay asagoo macnaha waxaa weye nin yahuuda ah diriciisa macnaha raan uu haysta uu ya mucaamalo kala dhexeeyo arrintaa marka nimankan marka maanta shabaabka ah oo soomaaliya ku jira oo hadda dhibaatadan samaynaya nabiga wuu tilmaamay warkaa hadda calaamadaas meesha ka muuqato oo qowmun wey yuxsinuuna alqiila hadalka dhihitaanka oo qaala allahu tacaala i qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam iyo sida markaa dadka ay macnaha usoo jiidanayaan way wanaagsan tahay laakiinse wayusii'uuna alficla boqolaal kumanaan ruux oo meel fadhidaa hal ruux oo markaa ayaga ay raadinayeen kolley waxay u raadinayen baa u raadiyeena waxaa oga fiican qofkaas kumanaanka ruux oo muslimiinta oo meesha fadhiday qofkaa marka waxaa weye ay raadinayeen waxaa la dhihi karaa marka qofka ma ayna raadinaynin ummadda muslimiinta ay raadinayen xaqiiqada muslimka in la laayo taasay raadinayeen waad garan kartaa ogo calaamadaas nabigu uu sii tilmaamay sala allahu alayh wasalam maca dalika yaqra'uuna alqur'aan uu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam laa yujaawizu taraaqiyahum haddana haddana kalxantii ma dhaafayso qur-aankiina way akrinayaan buu yidhi bal calaamad labaad weye bal hadda qabso oo calaamada labaad maxay ku ahayd yusiiuuna alficla waxaa weeye yuxsinuuna alqiila wa yusiiuuna alficla yaqra'uuna alqur'aana bal waa calaamad labaad bal fiirso calaamadda saddexaad waxay ku noqonaysaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati waa kuwa makhluuqa naadka u sharta badan waa kuwa xoolaha iyo baahiminta ka sharta badan duubaa liman qatalahum waqataluhu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam wuu sii tilmaamay nabiga horta nimankaa diinta sheeganaya oo qur-aanka akrinaya oo kitaabka ilaahay macnaha waxaa weeye ku nasab sheeganaya makhluuqa iyo macnaha khalqiga kuwa u sharta badan weeye waxay laanta jannaad iyo jannada ilaahay u sugan tahay qofkii la dagaalamo ama ay dilaan ama isaga dilo waay waa qodobka saddexaad waay qodobka afaraad yadcuuna ila kitaab illahi yadcuuna ila kitaab illahi fi shayin wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam yadcuuna ila kitaab illahi kitaabka ilahay dadka ugu yeeri ya hadda waad aragtay ogow meel walba annaga ahlu kitaabaan nahay ahlulxadiiaan nahay dadka kitaabka ilahi ugu yeeraynaa sidaa wey soo maa yadcuuna ila kitaab illahi buu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam kitaabka ilahay dadka ugu yeerayaan walayso fii shay min kitaabkana shay kagama sugnuu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam maca dalika nabiga hadda xilligaa ay hadda macnaha uu tilmaamaya isaga macnaha ma joogo way soo socdeen marka iyaga ah wuu tilmaamaya nabiga sala allahu alayh wasalam man qaatalahum kaana owlaa billahi minhum buu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam ninkii la dagaalamo nimankaa kitaabka ilahay dadka ugu yeeraya ninkii la dagaalamo ya kaasaa ilahay kaga dhow yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam bal waa qiso afaraada fiirso nuqdada macnaha shanaad waxay noqonaysaa qaaluu waxay dhaheen asxaabtii yaa rasuula allahi wamaa siimaahum bal nimanka calaamadda ay leeyihiin hadda ma joogaane calaamadda ay leeyihin inoo sheegaa la yidhi calaamadda bal ay leeyihin inoo sheeg qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam attaxliiq wa xiirasho inay xiirtaan wey xilliga carabta lagama aqoonin madax in la xiirtaba lagama aqooninba madaxay soo xirteen uu yidhi nabiga sala allah madaxay xiiran doonaan buu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam xitaa maxamed bin cabdilwahaab waa ka yidhi gabadha madax haa xiirato gabadha madax haa xiirato gabadhay la dooday ogow oy ka karash ka garasho waana la dilay gabadha ayayaday nuqdada macnaha lixaad waxay noqonaysaa qoomun qoon weeye ya qoonkaasoo yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akhrin doono yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam qur-aanka akhrinayaan buu yidhi laysa qira'atikum ilaa qira'atihim bishayin qur-aanka say u akrinayaan oo ay u toosinayaan oy u wanaajinayaan iyo qur-aanka saad adinka u akrinaysaan markii lasu fiiliyo waadinkoonba qur-aan akrinaynu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam walaa salaatukum ilaa salaatihim bishayin salaadiin iyo salaadooda markaad isu fiirisaan waadinkoonba salaad lahayn hadda ka hore waxaa soo baxday hadda way xishoodeene hal saac wax ku dhowu qofku sujuudsanaan dad macnaha wuxuu ku xiraya dad macnaha wuxuu tujinaya ogow jamaacu tujinaya u yaraan labaatan daqiiqa soddon daqiiqu ninkaa macnaha waxa weye sujuud macnaha dhulka ku haynaya diinta islaamka xaggee waxaa tilmaamaysa nabiga sala allahu alayhi wasalam waa ka yidhi mucaad ibnu jabal markii ninkii uu ka dacwooday uu yidhi macnaha waxaa weye ani beereleyaan ahay salaadiina mucaad waan ugu dheereeyey war dadka adiga maxaad u kala ceyrinaysaa buu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam yasiruu walaa tucasiruu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam war dadka u fududeeya waxa ku cuslaynina ya nabiga xadiis kale waa kii ahaa salaada dadka dad tujinaysaan fududeeya fa ina fiihim aldaciifa walsaqiira wadalxaajati walkabiir waa kii ilaha xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam qof xaajadan u saaxiibaha idinku jira qof daciifa idinku jira saqiira idinku jira waayeela idinku jira fududeeya marka saa darteed walaa salaatukum ilaa salaatihim bishayin uu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam salaadooda markaad aragtaan adinkoona salaad tukanayna idinla mid tahay buu yidhi walaa siyaamukum ilaa siyaamihim bishay soonkiin iyo soonkood markaad isku aragtaan wax isu dhow maha waa idinka soo badan yihiin maca dalika yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan buu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam yaxsabuuna waxay malaynayaan annahu qur-aanka lahum ayg inuu yahay oo ay macnaha ku badbaadayaan wahuwa calayhim buu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam waa dushooda dushooda wey laa tujaawizu taraqiyahum qur-aanka marka ma gudbaayo ama salaada ma gudbaysa kalxamahooda ma gudbaayo yamriquuna min alislaam kamaa yamriqu sahm waa lix qodob tan kale nimankan halka ay asalka ka yihiin waa isla naqaanaa oo waxaa weeye waa ibnu timiya ibnu timiya waay ibnu timiya ninka ko macnaha waxaa weye saddexda tawxiid ku dhawaaqay waa ibnu timiya ana taqsiima atawxiid ila hadihi alaqsaam athalaatha laa yuujad lahu fi kitaab illahi aslun walaa fi sunati rasuli illahi sala allahu alayhi wasalam walam yaqul axadun min salafi saalix walam yaqul axadun min salafi hadihi alumma asaxaaba waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin nimankan asalka meeshay ka yihiin waa ninka la yidhahdo ibnu timiye ibnu timiye waa qarnigii macnaha toddobaad qarnigii toddobaadda waaye ibnu timiya markaa saddexda tawxiid asagaa keenay tawxiid uluhiya tawxiid rububiya tawxiid asmaa wa sifaat asagaa keenay xilliga asagaa soo diriyey waa qarnigii toddobaad ee hijriyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax ka horreeyey ma ayna jirin kadib ibnu timiya waxaa qabtay culamaa lislaam fi shaam wuxuu ku dhintay xabsiu ku dhintay ninka la yidhahda waxaa weye ibnu timiya xabsigaasuu ku dhintay kabacdi waxaa soo cusbonaysay arrintan ninka la yidhaahda maxamed bin cabdilwahaab oo qarnigii kun laba boqol qarnigii kun iyo laba boqol hijiriyada soo baxay ninkaasaa marka iyo haddana soo cusboonaysiiyey sidaa darteed marka nimankaa waxay ku caabaxsan yihin takfiiru lmuslimiin muslimiinta in la gaalaysiiyo takfiiru lmuslimiin muslimiinta mar haddii la gaalaysiiyo oo waddankii soomaaliya ay soo gaareen dagaal ummaddii soomaaliyeed oo macnaha kala bahaday oo xarbul ahliya uu ka dhacay yay ka faa'iidaysteen marka kaasay ka faa'iidaysteen bacdi way soo galeen dugsiyaalkii ay soo galeen masaajidii ay soo galeen waxbarashadii ay galeen garayn weyn oo xidhan ayay ahayd dhankan imaaraadka iyo sacuudiga nooga soo gudbay ayay ahaayeen sidaa darteed marka maanta waxaa la dhihi karaa kuwa hadda duurka ku jira oo qoryaha haysta iyo kuwa annaga nala jooga oo hadda waxaa weye ama dawladda ku jira ama macnaha bilaadda ku jira oo inay hadda si nabadgelyo ku nool yihiin aan u malaynayna xaqiiqadii waxaa weeye ictimaadka nimankan shabaab waa nimankaad macnaha magaalooyinka u jooga ama dawladda ugu jira waay sidaa darteed nimankan dadka hadda sidaa macnaha waxaa weye qalabkaas qaraxa u keenaya ama qaraxa sidaa ugu laynaya wax maanta ku bilaabanayo maha wax caado ay u leeyihiin oo ummadda muslimiinta ay hore usoo laydeen ogow waxaa xaqiiqa marka qof dhiman lahaa unbay dilayaane qof aan dhinteen ma dilayaan waxaad ogtihiin meesha la yidhaha sooba inay ku dhinteen u yaraan lix boqol oo ruux ay dhimatay lix boqol oo kalena ay ku dhaawacantay meesha ayadahay meeshaas marka waxaa la dhihi karaa maxay dadayaan meesha maxaa laga dadayay qof gaal meesha ma taagnayn qof kaleo islaam unbaa taagnaa meesha iyadoo laa ilaha illa allah maxamed rasuululah ila walaalle hadda waxaan idin leeyahay nimankan hadda aad leedihiin adinka idaacadda ah nimankan maxay diinta islaamka ka qabtaa nimanka magaca waxay leeyihiin khawaarij ereygaas khawaarijkay leeyihiin khaarij waxaa la yidhahdaa ninka diinta ka baxay sala allahu diinta ka baxay subxaanahu wa tacaala marka ninka khaarijkaa oo diinta ka baxay kuna macnaha diintana ku nasab sheeganaya waa fitan diinta iyo dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhex dhigay waa wax annaga marka gacanteena aan ku shaqaysanay dhibaato annaga aan samayno bay ka dhasheen meel kalena kama imaanin waana lasii sheegay rasuulkan wuu sii sheegay sala allahu calayhi wasalam wayna sii joogi doonaan oo nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalama kullamaa qudica qarnun nasha'a qarnun aakharu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam qarni haddii la dabargooyo qarni kale unbaa macnaha bilaabanaya yidhi waxaad og tahay laba iyo tobankii kun oo sid cali uu la dagaalamay sagaal ruuxa ka baxsatay sagaal wadan ay u kala carareen sagaalkii haddana soo ifbaxday sagaalkii ilaa iminka maanta shaqaynaysa saasaan la dhihi lahaa nimankan marka waxaa weeye waa fasahaad ummata hadihi waa fasahaad ummat lislaam weye fasahaad ummat lislaam ummat lkufaar ma aha waa fasahaad ummat lmuslimiina waaye wax kale ma aha wax kale ma aha laakiinse waa la sii wadi doonaa ayagana way sii dabargo'i doonaan insha allahu tacaala wagaag sheekh ibraahim oon kugu soo laaban doonaa sheekh cabdiraxmaan ayaana siinayaa alansaari faahfaahin dheer ayuu ka bixiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh ibraahim bal adiga aragtidaada bismillahi raxmaan raxiim horta qof islaama inuu qof kale islaama uu dhibo diinteena ma qabto laa darara walaa diraara buu rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi qofna qof ma dhibi karayo qofna qof kama aana gudan karayo qof dhibay sidaas darteed diinteena islaamku ma qabto qof muslim ah inuu qof kaloo muslima uu iska dhibo diintu waxay banaysay qofka islaamka ah markii uu qofka kale ku xadgudbo oo naftaada uu ku dilayo maalkaaga uu dhacayo ehelkaagii uu leynayo usoo kusoo kuu dhaafo shareecadeena islaamku markaa nabigeena wuxuu amray qofka asaga inaad iska difaacdo oo haddii aad ku dhibatana tahay shahiid hadaad ku dhibatanina darajatu shahiid aada leedahay waa qofkii naftaada dilay marka qofka muslimkaa marka oo hadduu muslim yahay wey qofkaas qofkii muslimka ahaa marka oo aad iska dhibtaa waa xadgudub weeye waa arrin aad iyo aada u xun weeye qof islaamnimo sheeganahayana wax uu ku dhaqaaqo ma aha islaamkuna ma qabo waana wax diinteena islaamku ay kasoo horjeedo sidaas darteed qof diin islaam baa wax ku xukumayaa leh haddana islaamkii ku dhibaya oo diinta islaamka lagu lagu baabi'inayo oo ummadda islaamka lagu argagixgelinayo waa wax aada iyo aada u kala fog weeye marka qofka islaamka wax u taraya oo islaam baa wax qabanayaa leh ma aha argagixiye ma aha laayo ma aha muslimiin laayo ma aha muslimiin argagixiye ma aha waa qof muslimiinta kaasu dhibaya oo loo soo diray wey sidaas darteed qofkaasi diinta islaamka uu sheeganayo tii nabiyullahi maxamed loo soo dhiibay maaha diinta uu sheeganayo islaamka ayaan saxda ahayn
waa tashe cabdiraxmaan dadka ay dilayaan oo islaamka ah oo soomaalida markii laga soo tago ka hor in alaab waxyaalaha qarxoo dadka lagu dhibaateynayo qaab khiyaano ah in alaab loo soo dhexgeliyo ganacsatada soomaali ay leeyihiin shareecada islaamka maxay khiyaanada ka tiri adigoo faahfaahin naga siinaya
horta waa midda hadda aan sheegaynayo waxay soo hosgelaysaa dhibkii muslimka la dhibay qofka noocaas u dhaqmahaya oo alaab usoo hoosgelinaya lagu magacaabayo ama ganacsi ama wax kale inta lagu magacaabo haddana alaabtaas ay ku jirto oo lagu hoos qarinayo ama magaca lagu soo qoray been uu yahay lakiin qarax uu yahay ummadda islaamka lagu dhimaynayo wax lamid iyo sun iyo qofkaasi waa qof lamida kii ku dilahayay oo qofka ku dilay muslimka ah oo gacanta xabadda ugu dhufanahayay iyo midka soo geliyey oo khayaanada kusoo geliyay isku mid wey marka shareecadana islaamku waa waa mamnuuc waa xaaraam qofkii waxaas kiimika dadka lagu leynhayo keenayna waa qaatilu nafs wax allaala wixii ku dhintana dushiisa asagay tahay dusha asagaa lagu leeyahay asaga korkiisay tahay
waa tahay kooxdan alle al-shabaab inta badan waxaan ognahay in diine ay sheegtaan isla markaana ay yidhaahdaan jihaad baanu ku jirnaa inta badanna waxa ay laayaan ma ahan qolyaha diinta islaamka aanan ku jirna ama kiristaanka ma jiraan soomaalida ayay laayaan kooxdan maxaa fikir noocee ayaana ka haysanaa in islaam la sheegto haddana islaamkii ama dadka muslimiinta ah la laayo fikir noocee ah ayay diinta islaamka ama ma ka hadlashay dad noocaas oo kale inay jirayaan ama ay horey u jireen diinta islaamka qof sheeganaya oo waan jihaadayaale oo islaamkii laynaya haddana horey wuu usoo jirtay xilligii saxaabadii ay soo bilowdeen dadka noocaa sameeyana waxaa ugu horreeyey niman la yidhaahdo khawaarij dhaqamadii lagu yaqaanay na waxaa kamid a nimankan hadda shabaaba dhaqankii nimanka khawaarijta hore lagu yaqaanay bay leeyihiin saxaabiga la yidhahdo cabdullaahi bin cumar baa waxaa la weydiiyey dhaqanka khawaarijta calaamooyinkeeda maxaa kamid a markaasuu wuxuu yihi indaliquu ilaa aayaati nazalat fi lkufaari fajacaluuha cala lmuslimiin ama fawadacuuha cala lmuslimiin xadiidka xadiid imam albukhaari baa saxiixiisa ku warinay wuxuu yihi cabdullaahi bn cumar dhaqanka qofka khawaarijka lagu garanaya waxaa ka mid a aayadihii qur-aanka ahaa ee ilaahay subxaanahu watacaala gaaladii kusoo dejiyey ilaahay rasuulkiisa beeniyey ayay intii qofkii muslimka aayadda ayada ay u daliishadaan bay xukumkii aayaddaas ay ku hadlaysay oo qofka mushriga in lagula dhaqmo ahayd oo lagu dilo bay dadkii muslimiinta ahaa ku leynayaan xukumkii asaga ahaa ku fulinayaan bay aayaddii marka qofkan gaalka kusoo degtay bay intay u daliishadaan qofkii ahlu tawxiidka muslimka ahaa ayay dilayan dhiiggoosaa ku banaysanayaan sidaa darteed dadka noocaan u dhaqmayo muslimiintii laynaya ayagoo ilaahay aayadihiisa qur-aanka iyo xadiidta nabiga daliishanaya khawaarij weye horeyna way usoo jiri jirta saxaabadii nabigaa sheegtay rasuulkeenuna wuu sheegay sala allahu calayhi wasalam o wuxuu yihi waxaa imaan doonta qolo dadka laynaysa islaamna ah yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan islaamkay laynayaan gaaladina way iska daynayaan buu yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey taxsabu anahu lahum qur-aanka waxaad moodiyiin ayagu leeyihiin oo say leeyahay waxa lagu xukumtamo qur-aanka hala qaato diinta kutubka ilahay ku cabaalfalna in ayagu iska leeyihiin baad moodimi wahuwa calayhim bu nabigu sal lla alay wasalam xujo ayuu ku yahay bi maalinka qiyaama ayagu xujo maxaa yeelay been bay ka sheegayaan oo dhiigga islaamkay ku banaysanayaan wuxuu kaloo nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam isla xadiidkaas laftiisa wuxuu ku yihi taxqiruuna acmaalakum biacmaalihim siyaamakum bisiyaamihim salaatakum bisalaatihim acmaashiina markaad aragtaan dadkaas waad nacaysaan waxaa is leedihiin war muslimiin islaamkii jiray waaba kuwa baad isdhahaysaa waxa ay isagu dhaqmayan markaa artay waxay ku hadlayaan salaadooda markaa waxaad is leedahay salaadiina salaadiina waxba kama jirna ayagaa salaad fiican soomkooda markaa artay ugu dadaalayan waxaad is leedahay ayaga ka fiican sidaa darteed qofka khawaalidka ah dhaqanka lagu yaqaano waa inuu adiga kitaabka ilahayba kaaga horeeya waa inuu kaa cibaado badan yahay uu kaa soon badan yahay waa inuu kitaabka mar walba kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay oo adag uu ku hayo dhaqanka lagu yaqaanaaba kamid a haddana uu samaynayo islaamkii uu dhibayo wuxuu kaloo nabigu yeedhay sal allahu alayhi wasalam wallahi inii la akhaafu calaykum an tushrikuu bacdi walaakin akhaafu an tanafasuha aniguna kama cabsanaya iyo gadaashayda gaalo noqotaan ama islaamku gaalo noqdaan laakin adduunyada aad ku tartaan bayna kaga cabsan adduunya lagu tartamo lidalika ayaga dadka waxay leeyahin waa gaalo nabigeena wuxuu yidhi wuxuu ku dhaartay ilahay ugu dhaartay inaan gaalo noqonayn muslimiinta aysan gaalo noqonayn ayagana waxay leeyihin muslimiinta waa gaalo wixii annaga naga soo haray sidaas darteed hadiga diinteena oo dhan way khilaafsan yihiin dadka noocaas dad nabigeenu saa u tilmaamay wey saxaabadii ay saa u tilmaameen wey saxaabadii nabiga ku wiilaayey way baabah ka dhigay marka tilmaamahaas o dhan ay leeyihiin dadkaas intiiba kuwana way kulansadeen marka argagixisada shabaab
marka sheekh ibraahim aada ayaad umahadsan tahay sharxaad dheer ayaa naga tisay ee wax looga laabanayo dabcan inaysan jirin ayaan filayaa marka ummadda soomaaliyeed si diintooda iyo naftooda loo badbaadiyo maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyn horta waxaan leeyahay ummadda muslimiinta horta marka koobaad ha ka digtoonaadeena see looga digtoonaanaya war horta dawladda soomaaliya hala raaco marka koobaad dawladda soomaaliya hala raaca marka koobaad labaadna kitaabka ilaahay ha lagu dhego marka saddexaad waxaan leeyahay nimankan xaqiiqadii waxay dadka ugu yeerayaan kitaabka ilaahay ee meel dheer macnaha gaalnimo kugu yeeri maayaan waxay kugu yeerayaan sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana waxyaabaha lagu dhuumanaya oo gaba gabaadka oo waaye ilaahay subxaanahu watacaala aayad qur-aan waa kii ku lahaa waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu ilaahay wuxuu leeyahay nin waxaa jira masaajid samaynaya wax kale u samayn mahayaane kufran gaalnimo weeye wa tafriiqan bayna almu'miniina weye mu'miniinta inay kala geeyaan ay rabaan wa irsaadan liman xaaraba allah nin ilaahay la colaytamay dhufays inuu masaajidkaas u ahaada masaajidda hadda la samaynayay madaarista la samaynayay dugsiyaalka la samaynayay waxaan muxaadarooyinka la dhigaya dhammaan waxaas oo dhan waxay macnaha ay ka mid yihiin dhagarta macnaha ummadda muslimiinta la dhagrayo ummadda muslimiinta hadda in badan waa laga ilbaxay oo miidiyaha yay dadkooda fiirsadeen waxaa weye culammada islaamkana waa oga digaysaa annagana waa sii digi doonaa laakiinse ummadda muslimiinta nimankan ha ka digtoonaato qoryahan ha loo qaato dalka soomaaliya in laga zuulin karana ha laisku dayo arrintaas marka taasaan baraarujin lahaa waata mar haddii waayahay ugu dambeyntii sheekh cabdiraxmaan saastii shareecada islaamka ah ee u caddaysay nimankan waxay yihiin maxaa marka dadka muslimka ah ku waajib ah in lala dagaalamo se diinta islaamka ma faraysaa qofka horta hadduu qofka da qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah diintiisa inuu iyo dadnimadiisa inuu difaaco waajib bay ku tahay cirligiisa iyo sharafkiisa inuu difaacdo diintiisa waajibay qof walba ku tahay dadka noocaas oo kale ana waa horar weeye waa saa'iliin weye in la iska difaaco qof loo iska difaaco waajib bay ku tahay oo maalkiisa iyo naftiisa oo waxyeelay waana ku dilaya waana ku dhacaya marka inaad iska celiso qof walba waajib qof walba muslima waxaa waajib ku ah inuu iska celiyo annaga soomaali dhibaata dhibaatada nama haysatay caalam islaam o dhan bay ka jirtaa intiisa badan waana wax loogu talagalay islaamka in lagu curyaamiyo oo asaga lagu mashquuliyo dad isagii kamid a marka in la iska celiyo qof walba u iska celiyo waajib bay ku tahay oo la iska difaaco marka dadka noocaasa naf horta waxaan horey u sheegnay nabigeena inuu amray qofka noocaas oo kale in la iska difaaco qofkii ku dhintana shahiid uu yahay tay dilaana shahiid uu yahay adilo gaar u ah oo nimanka khawaarijta kusoo aroortin way jiraan oo in la dilo oo la iska celiyo uu nabigeena noogu sheegay sal allahu alayh wasalam oo nabigeena markuu wuxuu yihi yakrujuuna calaa calaa nabigu wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam yamruquuna min addiini kama yamruqu sahma min adamihi diintay ka baxayaan bay si leebku qaasad uga bodan karo diinta islaamka uga boodeen culimo badan ba islaamka marka waxay qabaan maadaama nabigu yihi diintay ka baxayaan inaysan islaam bahayn culimo badan baa qaba rasuulka markaa sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi dadka noocaasa lain adragtum la aqtalanahum qatla caadi wa samuud sida ree caadiya reer samuud ilaahayba u laayey oo kale kayfiyadoo kale anna u layn lahaabi aad baan u xasuuqi lahaa wuxuu kula nabigu yiri sal allahu calayhi wasalam duubaa liman qatalam oo qataluuhu qof kastoo dila ilahay wuxuu leey wuxuu gelinayaa laanta laanta jannada ayuu ilahay gelinayaa duubaadu waa geed jannada ku yaala qofkii marka nimankaa la dilaa ama ay dilaan jannadaas ayuu guranayaa buu yihi geedkaasa ilaahay ku martisooraya oo kusoo dhaweynayaa wuxuu kule rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam qofkii dila ilaahay agtiisa wuxuu qiyaamo ka helayaa buy ajri weyn marka in la iska celiyo oo la laayo nabigeena na amray bal iskaba dhaafa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam haddii aada ogaan lahaydeen waxa ku sugan leyntooda la takaluu cala lcamali acmaasha dhanba waa iska camal waa iska dayn lahaydeen oo kale oo dheeraadka eh ayaga layntooda baad cibaado ka dhigan lahaydeen bay markii waajibaadka qofka lagu leeyaho salaadii soomkii lagu lahaa laga soo reebo wax khayraadka oo qofka uu qabanayo dhan wuxuu ka dhigan lahaa ayaga inuu laayo ajriga ilahay agtiisa uu ka helayo maalinka qiyaamo marka insha allahu tacaala qof kastoo muslima waxaa ugu baaqaya horta in fikirka noocaas khaladkaas uu yahay kuwa ku suganna ilahay uga toobad keenaan qofka dadka lagu dhimayana inay waxaan dhibkaan in ay ka baxaan oo iska difaacaan iyagana baan ugu baaqaya asalaamu calaykum waraxmatullahi aqyaabta qiimaha iyo qadarinta inaga mudano guud ahaana barnaamijkii tamwada ee caawa oonu ku soo qaadanay kooxda shabaab waxaa dhowaan laga fashiliyey qalab ay ka samayn jireen qaraxyada kaasi oo ay ku soo dhexqariyeen alaab ganacsi oo ka soo degtay magaalada muqdisho haddaba maxay diinta islaamka ka qabtaa in dad sheeganaya in ay matalayaan shareecada islaamka ay haddana sameeyaan qiyaamo intaasi leeg barnaamijka waxaa marti iigu ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere sheekh ibraahim daahir shacbaan gudoomiyaha ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya sheekh cabdiraxmaan maxamed amiin al ansaari barnaamijka waxay la socodsiinayay anigu waa yaxye cabdirisaaq soofe war ka xunnahay inta dhegaystayaashaan waktiga oo na kulaalaya awgiis aan barnaamijka aana ka qaybgelin si toos ah balse waxay fariimaha noogu soo diri karaan telefoonka lambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sal intaan barnaamij noocan oo kale isku kulmeyno waa yaxye cabdirisaaq soofo idinleh nabadgeenoo noolu kulantay ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu guul iyo gobanimo